salaamaya dhammaan muslimiinta meesha isugu timid waan wada salaamayaa dhammaan muslimiinta meesha iskugu timid gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka geda gaar ahaan degmada baardheera mudana aad baad u salaaman tahay salaam bacdigeed waxaan salaamayaa dhammaan haweenweynaha isugu yimid haweenweynaha isugu yimid goobtan xafladda aan ku dhiganayna sideedi maarsa ee waamo waxaan rabay inaan bartan ka soo jeediya tix buraanbur ah hambalyo laba laaban salaam baan horumarinhayaa hooyadii waa ma hormuudkiina wada anfaacay hooyadii waa ma hormuudkiina wada anfaacay aqoonnoo kororti ayaaheedna toosisaay hormuud aqoonnoo kororti ayaaheedna toosisaay hormuudka ayada hata loo wada qiraay hadda aan wax ka sheego taariikhdahay iyodaan hadda aan wax ka sheego taariikhdaha iyodaan waxbarasho wanaagsan oo aan xumaan lahayn macallimiin heegan oo aan hagar lahayn anna waxaa qiray inahay waama tahay hormuud
eewataa waa mahadsantihiin fartuunna aad bay u mahadsan tahay buraanburkaasi ku saabsanaa ururka waamo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa fartuun cabdulaahi aadan maanta waxaan halkan iskugu nimid munaasabadda sideedda maarso annagoo ah haweenka waamo soomaaliya woman development organisation waxaan salaan diiran uga dirayaa maamulka qaybahooda kala duwan oo halkaan nagala soo qaybgalay munaasabadan xalfalad ballaaran ayaan iskugu nimid annagoo u dabaaldegayna sideedda maarso haddaan nahay waamo soomaaliya woman waxaan xafiis ku leenahay degmooyin kala duwan oo soomaaliya ka mid ah haatan waxaan joognaa degmada baardheere annagoo xalfada noogu dhigan tahay xafiiska waamo soomaaliya woman waxaan kaloo xalfadan sideedda maarso aan ugu dabaaldeg xalfada sideedda maarso oo maanta xalfalad ballaaran laga dhigayo adduunweynaha qaybahooda kala duwan waxaan kaloo halkan kasoo jeedinayaa waxqabadka waamo ay kusoo ay ku hayso degmada baardheere waxaa waxaan waxbarnaa haween kala duwan oo ilaa iyo labaatan laba boqol iyo sideed siddeetan oo haween ah ayaan waxbarnaa oo ah waxbarashada qeybaheeda dadban iyo qeybta toosan qeybta dadban waxaan u naqaanaa farsamada gacanta oo ah harqaamaha harqaanta cilaansaarka sida farshaxanka qaybihiisa kala duwan waxaan kaloo barnaa haweenka xirfado ay gacmahooda raba inay ku shaqaystaan sida soomaaliga iyo xisaabta oo aad aad moodaa haweenkii inay dibdhac oo ku yimid waxaan haweenka meel walba ay joogaan aan tahniyad oga diraayaa maanta sideedda maarso waxaan kaloo leeyahay maanta waa maalin weyn oo haweenka aad qaali uga ah waxaan kaloo mahad qaaliya u dirayaa maamulka meeshaan isugu yimid asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
waa sideedda maarso waa maalintii haweenka adduunka ayaan u dabaaldegaynaa annagoo ah ururka waama somaali woman development organization oo ah urur haweeneed oo ka howlgala degmada baardheere ahna urur n j o ah oo haweenka siiya waxbarasho kala duwan sida waxbarashada dadban iyo waxbarashada toosan oo horey looga soo hadlay halkudhigyada maarso oo maanta aan meeshan ka sheegayno hooyada waa lafdhabarta bulshada hooyo haddayna jirin cid jiraysa ma laha hooyada waa barbaariyaha bulshada dhammaan haweenka meesha isugu imaaday waxaan ka soo horjeednaa xadgudubyada loo geysta haweenka waana uga tacsiinanaa cid walba oo hooyo ah ama cid walba oo haweenka soomaaliyeed ka tirsan oo tacsiyo la kulmeen hadda ka hor waa mahadsantiin
عيال محمد جامعة وما أصلها قدوش
oo saaka ka dhacday degmada baardheere meeshan ay soo qaban qaabiyeen ururka horumarinta haweenka waama intii ka soo qayb gashay oo shacabka shacab weynaha soomaaliyeed ee bur- bulshada degmada baardheere ah dhallinyarada leh odayaasha leh hooyooyinka leh aabbaha leh wax walba leh maamulka iyo saraakiisha leh intaba waa in salaamayaa salaanta islaamka idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib intii soo qaban qaabisay arrintan iyo intii soo curasay iyo intii soo daadisay iyo intii soo luudisayba si gaar ahaanaad adinkana u salaamantihiin intaas kadib kolley waa la garanayaa hooyada waxay tahay bisha maarisa waxay tahay hidiya dhaqanka waxay tahay waxbarashada waxay tahay sida tooska ah iyo sida dadbanba sida hadda carabka ay ku dhufteen qoladay soo qaban qaabinaysa markaan u horumarno hooyadu waa dee intaan hooyaa wada dhashay kulli hooyaa dhashay intaan meesha iskugu imaaday iyo inta maqanba hooyadu waa wax waarid ah oo dadka ayada dhashay waayo xaqeeda ilaahay baa gudi karo xaqeedana ilaahay baa gudi karo cid kale gudi karta ma lahan qof kastoo marka islaam ah oo waarid leh oo hooyo ay dhashay hooyada waxay tahay wuu ogyahay lama faray hooyadu dhabarkay nagu qaaday boggay nagu qaaday naaskay nagu duyey ayadaa najiisay naaska gambaday nagu hoosisaa gabayaa laga soo tiriyey wax badan baa horey looga soo sheekeeyey waa la ogyahay xadiiska iyo diinta qolba qof walba waa yaqaan hooyo marka waa lama huraan hooyaha laga ducaysta ayada waan ku celcelinayaa mar kasta iyo mar labaad iyo mar saddexaad